sida ay xaqiijinayaan wararka naga soo gaaraya gobolka shabeellaha dhexe ciidamada dowladda soomaaliya ayaa waxa ay baaritaan ku hayaan askari hubaysan oo la sheegay in uu haweenay iyo gabadheedaba ku dilay deegaanka miirtaqwo ee gobolka shabeellaha dhexe halkaasi oo dhaqdhaqaaqi ciidan iyo baadigoobka askarigaasi uu ka bilowday dadka deegaanka ayaa waxa ay idaacadda shabeelle ee magaalada muqdisho u sheegeen in askarigaasi uu goobta ka baxsaday markii uu dilka geystay waxaana uu rasaas uu furay ku geeriyooday hooyo iyo gabadheeda hooyadaasi oo magaceed lagu soo koobay maamo faaduma wararka ayaa waxay tilmaamayaan in sababaha dilka ka dambeeya ay ka mid yihiin eedeymo la xidhiira muran ka dhashay lahaanshaha dhul ku yaala deegaankaasi miirtaqwo oo markii la isku qabsaday oo saddex xubnood ay ku murmeen milkiyadda dhulkaasi ay u dacwad iyo garsoor doonteen maxkamadda xarakada al-shabaab ee gobolka shabeellaha dhexe askariga ayaa intaasi kadib rasaasta furay oo dadkaasi dilkeeda geystay waxaana bilowday baaritaano lagu doondoonayo in lagu soo qabto askarigaasi ciidamada baaritaanka wada ayaa soo gaaray magaalada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe halkaas oo la rumaysan yahay inuu ku sugan yahay askarigii dilka geystay